إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xukuno kala duwan kaas oo ka dhacay degmada konturwaari ee wilaayadaas aqoon-yahaan soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista dhaqaale ee ay foorikisku ku hayo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed munaasabad lagu furigay dowri diini ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dad kenyaan ah ayaa ku dhintay gaari kula rogmadii gudaha waddankaas intaa waa qodobadii warka waxaa idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada warkii oo dhan maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xukuno kala duwan kaas oo ka dhacay degmada kurtunwaari ee wilaayadaas haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya gelinkii dambe ee shalay waxaa fagaaro weyn oo ku yaala degmada kuntuwaarey ee walaayada islaamiga ah shabeellada hoose ka dhacay xukuno kala duwan kuwaas oo ay fulisay maxkamadda islaamiga ah ee walaayadaas xukunadan ayaa kala ahaa xaddu sareqo xaddu ridda iyo xukun rajmin ah ama dhagax ku dil xukunka koowaad oo ahaa mid xaddu sareqo ah ayaa waxaa lagu fulayay nin konton jir ah kaas oo ku kacay fal xatooyo ah waana kan qaadiga maxkamadda oo sharaxaya eedeymaha ninkan loo soo jeediyey waxaan ku dacaweynaa wuxuu iga xaday lacag dhan toban milyan iyo lixdan kun shilin soomaali ah afar macaawiis sawir ah hal shaati iyo labo camaamo oo ku wada jiray hal sanduuq bir ah oo ku fulan kuna jiray sanduuqa qol bersadiisana la jiifo qolka wuu soo jebiyey sanduuqana asigoo ku fulan ayuu qaaday bannaanka ayuu ku jebiyey wixii ku jiray ayuu kala baxay asna meesha ayuu ku dhaafay jawaab saleemaan wuxuu ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka xaday aw maxamuud lacagtaasi iyo dharka uu sheegayo xilli habeen ah guriga erada bannaanka waan iska soo furay qolka albaabkiisana geed ayaa ku taakaysnaa sanduuqana waa ku fulnaa lacagtana seen ayaa iskaga guday qaybna waa ku soo adeegtay hadda wax kama haayo intaas kadib maxkamadda ayaa soo bandhigtay qaraalka eedeysanaha xukunkiisa iyo maraajicda loo cuskaday intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwadda muddaciga iyo jawaabta la dacweeyaha oo ahayd mid qiraal ah oofsadayna shuruudihii sariqada oo dhan ayaa waxay ku xukuntay saleymaan isxaaq inuu mego xoolihii uu xaday lacagta iyo dharkaba lana siiyo maxamuud xaaji oo ah milkiilihii laga xaday iyo in lagu fuliyo xaddu sariqa oo ah in laga jaro gacanta midig kala baxa kuuca midni salil kas xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaana loo cuskaday qowluhu tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba jazaan bima kasaba nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim xukunka labaad ayaa ahaa mid xaddusino ah kaas oo lagu fuliyey nin toddoba iyo labaatan jir ah kadib markii uu kufsaday haweenaya isaga oo soo maray guur sharci ah qaadiga maxkamadda ayaana fagaaraha ka akhriyay dacwada eedeysanaha iyo qiraalkiisa waxay tidhi anigoo beer yaanyo ka guri rabo anigoon arkayn ayuu gadaal iga yimid dhulka ayuu igu tuuray xijaabkayga ayuu afka iga xiray waana ixoogay intaas kadib maxkamadda waxay jawaab weydiisay la dacaweeyaha wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka zanaystay balse ayada ayaa raalli iga ahayd lixdan kun shilin soomaali ah oo jeebkayda ku jirtay ayay iga baxsatay inay isiisana way diiday kadibna naftadeeda ayaa danu ka dalbay wayna ii ogolaatay qaadiga maxkamadda ayaa sidoo kale fagaaraha ka akhriyay xukunka eedeysanaha iyo maraajicda loo cuskaday intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwadda ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow in lagu leeyahay dacwootadan in lagu qasbay zanada raallana aysan ka ahayn labo la dacweeyaha waxaa lagu leeyahay mehru mitli qaanin lo saddex sano jir ah iyo in lagu fuliyo xadusdano laguna dilo dhagax maadaama horey uu soo maray guur xalaal ah haddana faldano uu ku dhacay asiga oofsaday shuruudihii ixsaanka xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaana loo cuskaday adilada hoos ku qoran can abi hurayrata qaal ataa rajulun rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wahuwa fi lmasjid fanaadaahu faqaal yaa rasuula allahi inii zanayt faacrada can سدد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله قال فهل أحسن قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأتركناه بالحرة فرجمناه متفق عليه xukunka saddexaad ayaa ahaa mid xaduriddo ah kaas oo lagu fuliyey mukhtaar cali cabdulle oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed kaas oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarigan iyo qaabka loo soo qabtay waxaa fagaaraha ka akhriyay qaadiga sidoo kale waxaa maxkamadda la hor keenay eedeysanaha lagu magacaabo mukhtaar cali cabdulle labaatan iyo siddeed sano jir ah waxaana lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidanka riddada ee baydabo wuxuu iska diiwaangeliyey magaalada muqdisho waxaa tababar loogu qaaday jabuuti wuxuu noqday askari boolis ah waxaa haddana mar labaad towbar ciidan loogu qaaday isla jabuuti wuxuuna shaqeeyey labada kun toban todobdii ilaa iyo sanadka hadda lagu jiro hadda wuxuu ka soo baxay xamar asigoo u socdo baydhabo safar dhuumaalaysi ah ku jiro ayaa waxaa laga soo qabtay cumar bayxi intaas kadib maxkamadda islaamiga ah ayaa soo bandhigtay xukunka askarigan iyo maraajicda loo cuskuday iyadoona isla goobta lagula fuliyey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka darabtay eedeysanaha magaciisa kor ku xusan wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa inaan ka tirsanahay ciidanka booliska ee baydhabo kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda iyo jawaabta oo ahayd khiraal ayna u bandhigtay shareecada islaamka ayaa waxay ku xukuntay dil xaduriddo ah waxaana loo cuskaday qowluhu sala allahu alayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariy wallahu calaa ma naqulu shahiid wabillahi altawfiiq allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maxkamadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa marar badan sidaan oo kale fulisay xukunno la xiriira shareecada islaamka aqoon-yahaan soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista dhaqaale ee ay foorikisku ku hayo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinaya ka ganacsiga forekiska waa mid muddooyinkii dambe kusoo badanayay geyiga soomaaliya kaasoo yeeshay saameyn dhaqaale xume oo aan la inkiri karin tan iyo xilligii uu dalka ka bilowday waxay dad badan oo soomaaliyeed khasaareen lacag aad u fara badan taasoo haddana gacanta u gashay dad ajaanib ah soddonkii sane ee lasoo dhaafay dhibaatadii ugu weyneyd ee la xiriirta xagga dhaqaalaha ayay noqotay foraki sida uu sheegay aqoon-yahan soomaaliyeed isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ayaan darrada ugu weyni tahay in lacagtaas hadda aysan oolin gudaha waddanka forekiska soddonkii sane ugu dambeeyey soomaaliya waa dhibaatadii ugu weynaa ee dhaqaalehe soomaaliya ka dhacday waxaana u sababa waxayna keentay in dad middle class ah sayfin ay aruursadeen ama qof bajaaj ka shaqeeya ama qof dukaan leh lacag yar uu aruursaday inuu forekiska geliyo forekiskii lacagtii lagu maalgeliyeen nasiib darro soomaaliya gacanteeda kuma dhicin waxaa laga yaaba dhibaatooyinka dhaqaale dhici jiray in lacagta soomaaliya ku hari jirtay laakiin forekiska dhibaatadu geysta ugu weyn waxay tahay in lacagtii soomaaliya ee ka baxday ila qofkan forex dealerka ah lacagta qof kale oo broker u dhiib forexka dhibaatada waxay ahayd in boqolaal milyan inay gacanta soomaalida ka baxaan wax ka yar lix bilood maxay tahay sababta keentay in dad badan oo soomaaliyeed ay ku dhacaan shabaqyada u daadsan kooxaha ka shaqaysta forekiska soomaaliya fursado maalgelin ma jiraan micnaha markaa dhahay waxaa ka mid a soomaaliya forekiska ka hor dadka xoogga waxay saari jireen inay lacagtooda dhul geliyaan dhulkana waa wax fixed asset ah markii faa'iido inaad ka heshid aad rabtidna waxay noqonaysaa dhulka inaad dib u iibsid marka dadka waxyaalaha lagu gaaday oo dhibka loogu geysto waxaa ka mid ahaa in la yidhi kun dollar keen bil kasta waxaan ku siinayaa lix boqol oo doolar waa maanta liritaan oo joogto ah ma qofku wuxuu isweydiinayaa haddii kun doolar ah meeshaan geliyo oo bishii lix boqol iga soo gasho biilashii iyo problemskii waa iga xalisa marka waxaa dhacda marka dadkii inay ka soo wareegaan dhulka inay gataan ilaa awal xooga dhulkaa la saari jiray loo soo wareega forexisk waxaa dhacda dad badan inay dhulkooda intay iibiyeen forexiski ay galeen dad asalkooda qurbaha ka yimid ayaa soomaaliya soo geliyey forakiska taasoo sabab u noqotay in waalidiin badan ay waayaan lacag aad u fara badan ka gadaal markii lagu qalday rajooyin been ah oo la xidhiirta hanti ka badan mid ay ku maalgashteen islamarkaana ay ku helayaan muddo yar munaasabad lagu furayay dowri diini ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sida uu ku faahfaahinayo warkaan mahad cubeyd munaasabadan oo ahayd mid lagu furayay dowro socon doonta muddo lix bilood ah loona qabtay mucalimiinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka towfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe nabadoonno waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa ka soo qeyb galay munaasabadda qaar ka mid ah waxgaradka oo halkaas ka hadlay ayaa bogaadiyey dowladda iyagoona u dardaarmay mucalimiinta waxaa waaye mucallimiinta waxaan leeyahay insha allahu khayr allah siiyo qalbi wanaagsan niyad wanaagsan inay mataqaanaa ay ku soo fadhiistaan inay diinka insha allahu tacaala ay bartaan ilaahay ou bara ay siyaadiyaan ay owlaadda ay ka soo tageen haddana jiil kastaba mataqaanaa ou siduu qur-aanka tajwiid ugu akhriyo horta fadhigaan waxaa waaye fadhigii ugu khayr badnaa inta la fadhiisto sababtoo ah fadhi looga tashahayo qur-aanka kariimka tacdiimintiisa iyo weynintiisa looga hadlaayo fadhi ka qaymo badan oo ka ajir badan ma jira aan culummaduna aan macallimiintuna ma ahan waxa loogu yeeray xabad kale maahane wixii ay shalay xilkii ay noo haayeen inay si wanaagsan loogu sii dhuujiyo oy ugu dadaalaan oo ilmaha ay soo waxbaraayaan carabka hore si wanaagsan uga soo baxo allogu keen fadhigan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca dowraad kala duwan kuwaas oo ay ka faa'iidaystaan qeybaha kala duwan ee bulshada halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dad kenyaan ah ayaa ku dhintay gaari kula rogmaday gudaha waddankaas wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa ku waramaya in shil ka dhacay gudaha waddankaas ay ku dhinteen dad isku qoys ah booliiska mandiqada uu shilku ka dhacay ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan lix ruux oo ka soo jeeda hal qoys ay ku dhinteen shilkan dadka dhintay ayaa isugu jira darawalkii kaxaynayay gaariga shilka galay iyo shan kale oo ahaa rakaabkay saarnaa gaariga shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dadkan uu ka baxay waddadii uu ku socdaalayay taas oo sababtay inuu rogmado booliiska kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sababta ka dambeysa shilkan iyadoona kenya ay ka mid tahay dalalka ugu shilka badan ee qaaradda afrika warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa